war hadda naga soo gaadhay magaalada muqdisho ayaa sheegaya in magaaladaasi kooxo hubaysani ay goordhoweyd ku dileen xildhibaan cismaan cali boqore oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho hadda si toosa ugu jira wariyaha v o eda ee magaaladaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle waa mahadsan tahay allaha unaxariisto goor dhaweyd waxaa muqdisho lagu dilay xildhibaan cusmaan cilmi boqore oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan boqore wuxuu ahaa xildhibaanka ugu da-da weyn baarlamaanka golaha shacabka ee hadda jira waxa uu xildhibaan cusmaan cilmi boqore muddo dheer kasoo mid ahaa baarlamaanadii ku-meel gaarka ee dalka soo maray laga soo bilaabo baarlamaankii carta labadii kun ilaa iyo hadda wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waxa uuna soo qabtay xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mid kamida waqtiyadii baarlamaanadii ku-meel gaarka gaar ahaan baarlamaankii labadii kun iyo afartii ee guddoomiyaha golaha shacabka uu ka ahaa shariif xasan sheekh aadan waxaa lagu xasuustay xildhibaan cusmaan cilmi boqore allah unaxariiste in uu door wanaagsan oo dhexdhexaadin uu kasoo qaatay khilaaf xilligaasi udhexeeyey baarlamanka oo fadhiismo ka kala sameystay magaalooyinka jowhar iyo baydhabo sidoo kale boqore wuxuu ahaa marka laga hadlayo odaytinimadiisa gudaha golaha shacabka mid isku soo dhaweeya markay timaado kala duwanaanshaha iyo khilaafada la xiriira ee soo kala dhexgala baarlamanka hay-adaha amnigu waxay uxaqiijiyeen via weda in koox hubeysan ay dileen laguna dilay degmada kaaraan uu deganaa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dilka u dhacay waxaana dad ilaha amniga ku dhow dhow ay ii sheegeen in guri dhismo ka socday oo xildhibaanku uu dhisanayay loogu galay halkaasna koox hubeysan ay ku dileen kadibna goobtaay ka baksadeen waxaa socda gurmad la doonayo ogaanshaha iyo qaabkuu dilku u dhaca laakiin weli wax tafaasiila lagama hayo dad yaqaanay xildhibaan boqore oo aan la hadlay oo xildhibaano iyo saraakiil hore waxay ii sheegeen in sidoo kale uu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka xooga dalka dagaaladii dalka ka dhacay lixdan iyo afarta iyo seven sevenkiina qeyb weyn uu ku lahaa marka loo eego darajadiisa ciidanna uu gaaray ilaa iyo gaashaanle siday xaqiijiyeen ilo kala duwan oo la hadlay goor dhaweyd marka allaha unaxariisto cusmaan cilmi boqore wuxuu ahaa xildhibaanka ugu daada weyn ee golaha koox hubaysan ayaana ku dishay maqrinimadii caawa ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan sandheere